أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل روح كلا سارو في تحلل الحج وحو فصل يهي حجك كحلالو بالديسي ayuu u fasal yahay halkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa qaabka xajka looga xalaal noqon karo xalaal noqoshada ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waxyaalihii ewel xaaraamta ka ahaan jiray ee muxaramaat ulixraam goormay xalaal kuu noqonaya maalan diibkii wixii carfayey haweenkii xaaskaagii tintii inaad xiirato cijhiyihii inaad jaratid qamiiskaagii iyo labiskaagii inaad qaadatid goormay xalaal kuu noqonayaan arrimahaasu waxaa laga hadlay lilxaji xajka waxaa u sugnaaday taxallulaani laba xalaal noqosho xajku wuxuu iska leeyahay laba xalaal noqosho ayuu iska leeyahay alawalu kan ugu horeeya yaxsulu huwa awalkaasi wuxuu ku xasilaa bihnayni bificli itnayn laba shay samayntooda ayuu ku xasilaa labadaa shay oo min halaatatin ee saddex ka mid ah laba shay oo saddex ka mid ah haddii aada samaysid waxaa kuu xasilaya xalaaloobiddii ugu horreysay xalaaloobiddii ugu horreysay oo markaa laba shay oo saddex ka mid ah maxaa loola jeeda ramyi jamrat alcaqaba buurta la yihaaho jamrat alcaqaba tuurashadeedii waalxalqi xiirashadii wa dawaafi alifaadati dawaafka la yihaaho dawaaf alifaada ee maalinta tobanaad ee maalinta ciidda la samaynayo saddexdaas sheekhu wuxuu ku leeyahay laba ka mid a haddaad samayso waxaa kuu xasilay altaxallul alawal waad xalaal noqotay boqol kiiba boqolna ma aadan xalaal noqon adiga boqol kiiba uun sagaashan iyo sagaal ayaad xalaal noqotay weli waxbaa kaa xaaraam weli waxbaa kugu dhiman oo xaaraamka ah marka saddexdaa laba ka mid a haddaad samayso tusaale ahaan maalintii ciidda ahayd waxaad samaysay dhagax tuurkii jamratulcaqaba waad soo samaysay madaxiina waad soo xiiratay haddaad rag ahayd haddaad haweenay ahaydna tintii ayaad soo gaabsatay labaad samaysay labadaa shay haddaad samayso waxaa xalaal kuu noqonaya wixii aan haweenka ahayn raggii haweenkii isqabay kulankoodii wixii aan ahayn xalaalay kuu noqonaya labadaa shay haddaad samayso maxaa xalaal kuu noqonaya labiskaagii inaad iska bedelatid khamiiskaagii macawistaadii aad iska xiratid cijiyaha inaad iska jaratid inaad iscarfiso saliiddii inaad iska marsatid waxyaalahaasoo dhan xalaalay kuu noqonaya markii laga soo tago raggii iyo haweenkii isqabay inay kulmaan kulankaa wixii ka soo haray xalaalay kuu noqonayaan saddexdaa laba ka mid a haddii aada samaysid wa bithaaliثi wa bificli thaaliثi kan saddexaad samayntiisa yaxsulu waxaa ku xasilaya ataxallulu xalaal noqosho taxallulkaasoo athaani ee labaad wuxuu ku leeyahay sheekhu qaybtii saddexaad haddaad ku dartana oo qaybtii saddexaad aada samaysana boqol kiiba boqol ayaad xalaal noqotay waxyaalihii muxaramaadka ahaayoo xajka dartiis lagaaga xarimay kulligood xalaalay kuu noqonaya wixii xajka dartiiba lagaaga xarimay dhammaantood waxay kuu noqonayaan xalaal oo saddexdii waas markii hore waxaad soo samaysay dhagaxtuurkii jamratulcaqaba tintii waad soo xiratay haddaad rag tahay haddaad haweeney tahana waad gaabsatay kii saddexaadna waad ku dartay oo dawaafilifaad kii saddexaad oo dawaafilifaad haddaad ku dartay faqad xasala laka ataxallul الthaani waxaa kuu xasilay taxallul الthaani oo boqol kiiba boqol ayaad xalaal noqotay xataa haweentaadii hadday kula socoto markaa xaaskaagi hadduu kula socdo waa iska barakayn kartaa hadduu kula socdo xaaskaagi kulli boqol kiiba boqol aad xalaal noqotay wax kaa xaaraam ah oo muxaramaadkii xajka ka mid a ma jiraan muxaramaadkii xajka wuxuu ku yidhi sheekhu wayaxilu waxaa ku xalaal noqonaya bilawali bitaxalluli اlأwali xalaal noqoshadii hore waxaa ku xalaal noqonaya jamiicu اlmuxaramaat waxyaalihii xaajiga laga xarimay dhammaantood kan hore ayay xalaal ku noqonaya ila اnikaaxa nikaaxa muxuu ula jeedaa aljimaac ila nikaaxa kulankii haweenka maahane xaaskaagii lama kulmi kartid laakiin ila nikaaxa kulankii haweenka maahane iyo wa caqdahu caqda nikaaxi iyo nikaaxa xarigiisii maahane inaad gabar guursato ama qof aad gabar u guurisood ku nikaaxiso iyo kulankii haweenka maahane walmubaasharata la baashiridii iyo taataabashadii maahane bishahwatin shahwo aada xaaskaagii ku taataabato intaas wixii ka soo haray taxallulu lwal ayuu kugu xalaal noqonaya laakiin intaan maya wuxuu ku leeyahay sheekhu haddii saddexdii shay oo aanu soo qaadanay laba ka mida aada samayso waxaa xalaal ku noqonaya jamiicu lmuxaramaat waxyaalihii xaajiga laga xarimay dhammaantood ayaa xalaal noqonaya ila nikaaxa mahan ila nikaax maxaa loola jeedaa bimacna aljimaac kulankii haweenka kaasi xalaal kuu noqon mayo ilaa aad ka samayso kii saddexaad kan saddexaad aad ka samayso iyo wa caqdahu nikaaxa xarigiisi maahan inaad gabar guursato ama gabar qof aad ku nikaaxiso mooye walmubaasharata taataabashadii maahane bishahwatin shahwo inaad ku taataabatid xaaskaagii maahane wixii uun jimaac iyo kulankii haweenka khuseeya xalaal kuu noqon maayo wa bitaxalluli wayaxilu waxaa xalaal noqonaya bitaxalluli xalaal noqoshada waxaa xalaal ku noqonaya taxallulkaasoo athaani ee labaad baaqihaa baaqi lmuxaramaat muxaramaadka wixii baaqiga ka ahaayo dhan ayaa midka labaad taxallululawalna taxallul haani xalaal noqoshadii labaadna muxaramaadka wixii baaqi ka ahaa oo dhan ayaa xalaal kugu noqonay taxallul haani muxuu ula jeedaa taxallul haani waxaa xalaal kugu taxallul haani waxaa wey waa bificli haaliu waa kii saddexaad inaad samayso markii hore labaad samaysay dhagax tuurkii jamrat lcaqaba tintii waad soo xiratay waxaa nidhi waxaa xalaal kuu noqday wixii nikaaxa iyo haweenkii ka soo haray haddii kii saddexaad aad ku dartid oo dawaafulifaadana waxaa xalaal kuu noqonaya jamiicu lmuxaramaat kulli wixii baaqi ka ahaa ayaa xalaal kuu noqonaya faslun aadaakani faasilun mid wax kala saaro fii awjuhi adaa'i nusukayn labada camal gudashadooda wejiyadoodii ayuu u fasal yahay halkan sheekhu wuxuu uga hadli qaabkee loo xirtaa labada camal labada camal maxaa loola jeedaa waa xajka iyo cumrada xajka iyo cumrada qaabka loo xiranayo waa qaabkee wuxuu ku yidhi sheekhu wayu-adda nusukaani labada camal waa la gutaa calaa awjuhin wejiye fara badan ayaa lagu gutaa labada camal waa xajkii iyo cumradii xajka iyo cumrada dhowr weji ayaa ka sugnaatay nebigu salى اllahu عalayhi wasalam inuu markaa nebigu ogolaaday in loo xihan karo afdaluhaa afdal اlawjuh wejiyadaas kan ugu fadliga badan alifraadu ifraadkii wey in ictamara shaksigu hadduu cumraysto ayaa ifraadku fadli badan yahay fii sanati اlxaji xajka sanada uu xajinayo isla sanadaas dhexdeeda hadduu cumraysto maxaa loola jeedaa marka ifraadkan fadliga badan muxuu yahay wa huwa ifraadku an yaxuja qofku inuu xajiyo wey uma markuu xajka dhammaysto kabacdi yactamir uu cumraysto haadaa huwa alifraad ifraadkaasaa loola jeedaa wuxuu ku yidhi sheekhu labada camal oo xajka iyo cumrada awjuh fara badan ayaa loo gudan karaa waxaana ugu fadli badan ifraad hore waxaan usoo qaadanay afar nooc in loo gudan karo الإفrاad والقrاn والتamatuع والإطلاq الإfraad والتamatuع والقirاan والإطلاq afartaa in loo gudan karo ayaan soo marnay sheekhu marka wuxuu ku leeyahay waxaa ugu fadli badan ifraadka in loo xirto qaabka ifraadka qaabka ifraadku muxuu yahay wuxuu ku yihi sheekh qaabka ifraadka waxaa weeye waa inuu xajka hormariyo koo xajka waa inuu bilaabo markuu acmaasha xajka uu dhammeeyo ka bacdi haddana cumraha soo xirto ifraad noocaasa waa nooca ugu fadli badan waa nooca nabiga ka sugnaaday salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi xadiiskii jaabir uu warinayay jaabir wuxuu ahaa rafiiqii nabigu salى اllahu عalayhi wasalam min khuruujihi min almadiinati اlmunawara uu ka soo baxay laga bilaabo nebigu salى اllahu عalayhi wasalam ilaa maka laga gaaro o acmaasha uu ka dhammeeyo saxaabigii la socday nebiga salى اllahu عalayhi wasalam jaabir uu ahaa jaabir marka isagu wuxuu wariyey oo uu inoo sheegay xajka nebigu salى اllahu عalayه wasalam noocuu u xirtay inuu ifraad ahaa waxaa kaloo ifraadka wariyey caaisha caaisha iyadana waxay sheegtay xajka nebigu salى اllahu عalayه wasalam inuu ifraad ahaa waxaa kaloo ifraadka wariyey cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cumar isaguna wuxuu inoo sheegay xajka nebigu salى اllahu عalayh wasalam inuu ifraad ahaa waxaa kaloo sidaas oo kale ifraadka yani aada isagana ugu dadaali jiray sayidina cumar ibn اlkhaaab sayidina cumar wuxuu xajiyey toban xaj ayuu xajiyey sayidina cumar kulligoodna wuxuu ku xajiyey ifraadka sayidina cumar toban xaj ayuu xajiyey wuxuuna ku xajiyey dhammaan ifraadu ku xajiyey marka ifraadkaas ayaa fadli badan cinda alimaam الshaafici imaam shaafici agtiisa isagoo axaadiista iyo riwaayaadkaas deliishanaya wuxuu leeyahay imaamu shaafici waxaa fadli badan ifraadka afdaluhaa awjuhda waxaa ugu fadli badan alifraadu ifraadka in ictamara hadduu cumraysto fii sanati اlxaji sanada uu xajinayo sanadaa dhexdeeda hadduu cumraysto maxaa loola jeedaa in ictamara fii sanati اlxaj ifraadku markuu fadli badan yahay waa markii isla sanadkaas aada xajka iyo cumrada aada kulminayso maalan waad xajisay xajkii aada hormarisay markaad xajkii hormarisay ka bacdi adigoon weli gurigaagii iyo deegaankaagii waddankii aan u soo laaban haddana cumradii aad daba dhigtay xajkii markaasuu marka ifraadku fadli badan yahay ifraadku markuu fadli badan yahay markaasu maxaa baxay marka fii sanati اlxaji ma aadan cumraysan oo sanad kalead soo cumraysatay cumradii sanad kale ayaad keligeed soo samaysay sanad kale intay iska soo cumraysatay ayaad waddankaagii isaga soo laabatay maalan soomaaliya oo kale ayaad ku soo laabatay markaad soo cumraysatay waxaja sooma aadan samayn aad iska soo laabatay cumro bis ayaad soo samaysay sanad kale markii la gaaray ayaad tidhi haddana waxaan samaynaa xajaan samaynaa dee markaas maadaama hal sano aysan wada dhicin xajkii iyo cumradii maxaa fadli badan tamatuca haddaadan hal sano wada samayneyn xajkii iyo cumradii waxaa fiican tamatuc markaa inaad ku xajiso nooca tamatuca ah nooca tamatuca waa noo iman doonaa waxaa weeye waa in cumrada la hormariyo ka bacdina xajka la dibdhigo laakiin haddii isla hal sano xajkii iyo cumradii aad ka dhigaysid ifraadka fiican ifraadka ayaa fiican wa huwa ifraadku an yaxuja waa inuu xajiyo uma markaa ka bacdi yactamiru uu cumraysto uma markaa ka bacdi ifraadka waxaa ku xiga xagga darajada iyo fadliga atamatucu tamatucaa ku xiga tamatucu marka muxuu yahay noocan tamatuca wa huwa tamatuca an yactamira shaksigu waa inuu cumraysto uma markuu cumrada dhammaystiro ka bacdi yaxuju uu xajiyo haadaa huwa tamatuc tamatucana noocaasa loo yaqaanaaho marka hore koo wuxuu bilaabaa cumrada cumrada markuu acmaasheedii dhammeeyo oo cumradii uu ka xalaal noqdo ka bacdi ayuu haddana xajina oo xajkii uu soo xihanaa kaasna waxaa la yidhaahaa tamatuc wuxuu ku xigaa xagga ajirka iyo fadliga iyo hawaabka ifraadka nooca ku xiga uma markaa ka bacdi waxaa ugu dambeeya alqiraan qiraanka ugu dambeeya qiraan labadan marka tamatuca iyo qiraanka sababta looga fadli badan yahay waxaa ka mid ah oo asbaabta keenaysa markii aan la fiirin xataa xagga riwaayaadka iyo asaaniidda xadiiska haddii aan la fiirinin waxyaalaha looga fadli badan yahay tamatuca iyo qiraanka waxaa ka mid ah ayagu waxay u baahan yihiin jubraan yacni in dhiig lagu kabo qofku hadduu cumradii hormariyo kabacdina uu xajkii ku xijiyo tamatuca uu sameeyo waa inuu neef gowraco faman tamataca biاlcumrati ilى اlxaji fama staysara min alhadyi ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay qofkii cumrada hormariya xajkana ku xijiya fama staysara min alhadyi waxaa laga rabaa wixii u fududaadoo neefa inuu gowraco hadiyaa lagu leeyay qiraanka isaguna qiraanka waanu soo qaadanay ulojeedada laga leeyahay waxaa weeye waa inuu labadoodii hal mar isku xirto naweytu اlxaja wاlcumrata u haddii marka xajkii cumradii hal mar uu isku xirto waxaa looga baahan yahay isagana jubraan dhiig dhiiga isagana looga baahan yahay laakiin ifraadku isagu dhiig uma baahno ifraadku isagu uma baahno dhiig in lagu kabo marka aljabru daliilu naqsi shayga haddii la kabayo waxay daliil u tahay shaygu inuu nusqaano ku jirto marba haddii jubraan ugu baahday oo la kabayo uma markaa kabacdi waxaa ku xiga alqiraanu qiraankii ayaa ku xiga qiraanka marka muxuu yahay wadalika bian yuxrima bihimaa xajkii iyo cumradii labadaba waa inuu hal mar isku xirto hal mar waa inuu yidhah naweytu اlxaja wاlcumrata aw amase bilcumrati ama marka hore cumrada waa inuu xirto qiraanku laba suuruu leeyahay ama laba nidaam nidaamka ugu horeeya waxaa weeye naweytu اlxaja wاlcumra hal mar inuu qofku yidhaho labadaba isku xirto nidaamka labaadoo qiraanku iska leeyahay waxaa weeye aw bilcumrati cumrada inuu xirto uma markuu cumrada xirto kabacdi yuxrima biاlxaji xajka uu haddana xirto qabla dawaaf dawaafkii cumrada ka hor inuu xajka ka daba keeno laba noocuu sheekhu u sameeyey laba nooc ayaa qiraanku u qaybsama mar waxa weeye inaad hal mar isku xirato oo tiraahe naweytu اlxaja wاlcumrata xaj iyo cumra niyeysta taas waa qiraan waxaa kaloo qiraan la yidhaahaa cumro bisuu soo xirtay wuxuu yidhi naweytu اlcumrata intuusan dawaafkii cumrada bilaabin uu haddana wuxuu yidhi naweytu اlxaja haddana waa intuusan dawaafkii cumrada bilaabin uu haddana xaj ka daba keeno marka mas'aladaas waxaa la yidhaha waa mas'alaةu idkhaali اlxaji calى اlcumrati waa mas'aladii oo xajkiioo cumro la dhex geliyey cumraa markii hore kuu xiray markaasaad cumradii waxaad ku dartay xajkiiaad soo dhexgelisay waa masalaةu idkhaali اlxaji fi اlcumra waa masalada idkhaalka xajka la dhex gelinayo cumrada la dhex gelinayo laakiin maxaa shardi ah sheekhu wuxuu ku yidhi uma yuxrima biاlxaji qabla dawaaf qabla dawaaf la yidhi maxaa baxay waxaa baxay cumradiiaad soo xiratay dawaafkiina waa bilowday dawaafkii cumrada walow hal tilaabba allah ka dhigo dawaafkii hal tilaabaad ka dawaaftay bis xataa ma dhamaystirin dawaafkii markaad dawaafkii cumrada bilowday ka bacdi ayaad waxaad tihi xajaan haddana ka daba keenay cumradii ma kaa ansaxay cumradaada dhammayso horta qabla dawaaf waa shardi yacni marka nidaamkan suuradan labaad oo qiraanku uu iska leeyahay marka aada cumrada inta xirato aada xajka haddana ka daba keenayso kuu ansaxayso oo qiraan ay kuu noqonayso waxaa shardi ah inaadan dawaafkii bilaabin haddaad dawaafkii bilowday walow hal tilaabba allah ka dhigo xajkii ma xihan kartid markaa waa inaad cumrada dhammaystirtid wayajib waxaa ku waajibaya cala almutamatici qofkii tamatuca sameeyey damun dhiig ayaa ku waajibay inuu neef gowraco ayaa loola jeedaa dhiig neef inuu gowraco ayaa waajib ku ah biarbacati shuruudin afar shardi ayuuna ugu waajibaa dhiiggaas tamatac waanu soo qaadanay hadda sheekhu saddexdan uu isaga gaabsaday laakiin mid afaraadan soo marnay saddexuu ku gaabiyo alifraadu watamatuc waalqiraan saddexdanuu ku gaabiyo laakiin casharo hore waxaanu ku soo qaadanay waxaa bannaan itlaaq nooc la yidhaah ayaan soo qaadanay itlaaqu muxuu yahay yacni qofku inuu yidhaaho axramtu waxbaan xirtay axramtu waxbaan xirtay wuxuu xirtana uusan sheegin mas'aladaasi xukunkeeda waanu soo qaadanayo waxaanu yidhi qofku ixraamka mudlaqa ah hadhow wuxuu doonuu ka dhigi karaa hanu hadhow wuxuu doono ayuu ka dhigi karaa han soo marnay oo wuxuu doonuu ka dhigi karaa maxaa loola jeeda dee hadhow wuxuu samayn karaa acmaashii xajka ama wuxuu samayn karaa acmaashii cumrada noocuu doono ayuu u leexin karaa wayajibu cala almutamatici qofka mutamatica oo tamatuca sameeye waxaa ku waajibaya damun dhiig biarbacati shuruud afar shardi ayaa dhiiggaasi ugu waajibi alawalu shardiga ugu horeeya allah yakuuna waa inuusan ka mid ahaanin min ahli اlxarami dadka ahlulxaramka ah waa inuusan ka mid ahayn hadduu dadka xaramka degan uu ka mid yahay walow tamatucba ha sameeyee dhiiggu waajib kuma ahan dhiiggu waajib kuma ahan waa liqowlihi tacaala ilaahay jala jalaaluhu wuxuu yidhi dalika liman lam yakun ahluhu xaadir اlmasjid اlxaraam dalika waa ishaaraة ilى اlhadي waxaa lagu ishaaray neefkii hadyiga ahaa neefkaa marka la gowracayo liman lam yakun ahluhu waa qofka ahaladiisu aysan ahayn xaadir اlmasjid اlxaraam masjidulxaraam dadka degan oo xaadirka ku ah ama haddii ahalkaaga iyo adigu aada degan tihiin masjidulxaraam falaa yajibu calayka damun wax dhiig ah oo markaa kugu waajibaya malaha walaa baynahu shaksiga iyo wa bayna alxaram xaramka dhexdiisana shay-un shay waa inuusan u dhexaynin shaksiga iyo xaramka shaygaasoo duuna masaafati اlqasri masaafatulqasri ka yar haddii xaramka magaalada maka iyo meesha aada degan tahay masaafatu qasri wax ka yar uu xaramkii kuu jiro falaa yajibu calayka dam dhiig kugu waajibi maayo leannu maxaad la mid tahay haddiiba masaafatulqasri wax ka yar aada xaramkii u jirto maxaad noqone xaadir ilmasjid alxaraam aad ka mid tahay yacni dadkii xaramka deganaa nooc ka mida ama qeyb ka mida ayaa tahay marka athaani shardiga labaad an yuxrima bilcumrati cumrada waa inuu xirto fii ashhuri اlxaj xajka bilihiisa bilihii xajka loogu talagalay waa inuu xirto cumrada qofkan la leeyahay tamatucuu sameeyo dhiiga ku waajibaya waa inuu cumrada xirto bilihii xajka bilihii xajka la yidhi maxaa baxay bilo aan xajkiiba ahayn maalan bishan haddaanu ku jirno oo kale jamaad اlawal hadduu soomaaliya ka baxay uu soo cumraysta oo iska soo laabtay soomaaliya iska soo laabtay hadhow marka xajka la gaari doono ila xajkii ma dhoweyn markii la gaaro uu haddana soomaaliya intuu ka baxay uu soo xajiyey qofkaas dhiig ma laga raba u fiirsaya bilihii xajka ma uusan cumraysan bilihii xajka loogu talagalay ma cumraysan alxaju ashhurun macluumaat bilihii aanu soo qaadanno bilihii xajka ma cumraysane hadduu cumraystay bishan lagu jiro jamaadulawal markuu cumradii soo dhamaystay magaalada muqdisho isaga soo laabtay hadhow markii bilihii xajka la gaaray oo dulqacdo iyo dulxijo iyo bilaha la xajin jiray markii la gaaray uu haddana iska soo xajiyey falaa yajibu calayhi dam wax dhiigoo ku waajibay malaha liannahu shardiga waxaa ah inuu bilaha xajka uu cumraysto marka dhiigu ku waajibay athaaliثu shardiga saddexaad an yakuuna waa inay ahaadaan xajka iyo cumrada xirashadooda fii sanatin waaxida hal sano waa inay xirashadoodu dhacdo xajka iyo cumrada waa inuu hal sano dhexdeeda xirashadoodu ay dhacdo oo hal sano dhexdeeda xirashadooda waa inay dhacdo maxaa loola jeeda yacni ulajeedada laga leeyahay waxaa weye maalan sanadkan aada xajinayso iyo cumradii markaad cumraysanayso isla hal sano waa inay dhacaan xirashada xajka iyo cumrada haddii xirashada ay ku kala dambeeyeen see la yeeli maalan bishaanoo kale u xirtay cumro ilaa bishii la doonaa la xihan karaa waan soo marnay cumradu wakti ma laha bishii la doono ayaa cumrada la iska xihan karaa bishaanuu maalan cumradii xirtay markuu bishan jamaadulawal lagu jiro cumradii uu xirtay waa iska jooga xajkiiuu sugaa cumradiina waa u xihantay cumradii ma dhamaystirinba waxa acmaala ma samay waa xirtay bis hadda haddaad xirto adna mushkilaa qoorta kugu jirtay ogaab hadda maalan adigoo muqdisho jooga ayaad waxaa iska tiri nawaytulcumrata si niyo leh cumran niyestaa tiri bil kastaa la xihan karaa soomaaliyadu bilaha khaas kuma ahan nawaytu lcumra muqdisho adigoo joogaa si niyad la cumro u xihanta waa inaad dharkan qamiiska iyo macawisa waa inaad siibto horta muxaramaat ulixraam oo dhana xaaraan kaa noqonay muxaramaat ulixraam saliid ma marsan kartid cijiye ma jaran kartid catar iyo barfuun iyo uma dhowaan kartid wax tolan ma qaadan kartid bishanaa xirat markaas waxaad tidhi waxaan dhammaystiraa bilaha xajka ilaa intaas ixraamkan ku baaqi noqon de waxaa la yidhi waa inay dhacaan an yakuuna labada xirasho xirashada xajka iyo xirashada cumrada fii sanatin waaxida waa inay dhacaane haddii laba kala duwan xirashadoodu ay dhacaan dhiiggii waajibkuma aha marka laba waktigoo kale fog hadduu kala xirto dhiiggu waajibkuma aha araabic shardiga afaraad anlaa yarjica waa inuusan xaajigu dib ugu laaban ila almiiqaat miiqaadkiisii loogu tala galay waa inuusan dib ugu laaban maxaa shardigan ulajeedada laga leeyahay waxaa weye maalan qofkii soomaaliya ka tegey tamatucuu rabaa marka inuu ku xajiyo cumradii hormariyey cumradii markuu hormariyey cumradii oo miiqaadkii ka soo xirtay hadhow markii la joogo xilligii xajka la gaaray maka kama xiran xilligii xajka xaggee ka xirtay miiqaadkii buu dib ugu laabtay miiqaadkii soomaaliya loogu talagalay ayuu aaday gaari intuu qaatay miiqaadka soomaaliya loogu talagalay oon soo qaadanay yalamlam yalamlamuu aaday intuu taxi ama bas qaatay uu aaday maka kama xiran xajkii falaa yajibu calayhi dam wax dhiigaho laga rabo male لأnn qofkani miiqaadu dib ugu laabtay miiqaadkii ilaa qur'aanka naskiisaad ka fahmiyo faman tamataca biاlcumrati qofkii cumrada ku tamatuca ilى اlxaji ayaad ninkan ilى اlxaji tamatuc maba samayne markii xajka la gaaray wuuba baxayba miiqaadu u baxay miiqaadu aado haddii marka miiqaad uu aado oo yalamlab uu xajkii ka soo xirto falaa yajibu calayhi اlxaj xajah uu ku waajibaya ma jiraan wadaaddo waxaa jira dadka xujayda marin habaabyaa jira oo dadka miiqaadka markay u laabanayaan hor istaaga waa wax sharciga islaamku uu qorayo waxay ku leeyihin dhiigku kaagama dhacayo haddaad miiqaadka u laabatid miiqaad haddaad u laabatid dhiigku kaama dhacayo ayay leeyihin haddee wallahu aclam wax u qarsan laakiin waxaa dhici karta madano kale mararka qaar waxaad isleedahay war xoogaa neefkaas la gowracayo miyay rabaan xoogaa in akoonkooda ugu dhaco mararka qaar shaki saasaa ku gelaya allahu aclam shaki saasa ayaa ku gelaya leanna qof walba waxay leeyihiin miiqaad ha aadin qofka hadduusan miiqaad aadin maxaa ku waajibaya marka neefkii waxa la marka issoo diiwaan geli neefkii issoo diiwaan geli miiqaadna ha u laaban miiqaad haddaa u laabto mar walbaba neefka waa lagaa rabaa mar walbaba saasay ku iftoonaya ay leeyihin issoo diiwaan geli wuxuu marka diiwaankii uu gashanaa ilaa boqol ilaa laba boqol oo neef waxaa la rabaa marka suurtagal waxaa ah nisbo inuu uga soo haraan bercentage inuu ku dhufsado oo nisba ay uga soo harto halkii neefba soddon afartan konton dollar ay uga soo harto ee suurtagala marka waxyaalaha noocaas oo kale ah waa xiilo xiilo aan wanaagsanayn qofku xaramka ilaahay u jooga camaluu meesha u yimid sharci islaam ayaa sheegaya qofku hadduu miiqaadka dib ugu laabto inaan neef laga rabin neef lagama rabo miiqaad hadduu ku laabto araabic shardiga afraad alaa yarjica waa inuusan dib ugu laaban ilى miiqaat miiqaadka waa inuusan dib ugu laabto hadduu miiqaadkii u laabto saqada canhu dam dhiiggii uu ka dhacay wacala lqaarini qofkii qaarinka ahaa oo xajkii iyo cumradii xiriiriyey waxaa dushiisa isagana ku waajibaya damun dhiig labadan camal fiiri labadan camal mar walbaba jibraani kaa rabaan kabid tamatuca iyo qiraanka labadaba dhiig qofkii qaarinka waan soo marnay oo qofkii xajkii cumrada hal mar qofkii isku xirtay bishardayn laba shardi ayaa dhiiggaasu ku waajibay qofka qaarinka ah alأwal shardiga ugu horeeya allah yakuuna qofku waa inuusan ahaanin min ahli اxaram waa inuusan ahluxaramka ka mid ahayn waa sidii tamatuca shuruuddiisa aan kusoo marnay oo kale hadduu qofku xaramkii degan yahay ama xaramka masaafatulqasri wax ka yar uu xaramka u jiro kuma waajibayo dhiig waثaani kan labaad anlaa yacuuda ilى اlmiiqaati miiqaadka waa inuusan dib ugu laaban isaguna bacda dukhuuli maka maka soo geliddeeda ka bacdi waa inuusan miiqaadkii dib ugu laaban qofkan isaguna qiraanka ku xirtay xajkii hadduu isaguna miiqaadkii u laabto ka war oo yalamlam uu gaari u qaato saqada canhu dam dhiiggii uu ka dhacay isaga dhiiggii uu ka dhacay faslon adaakani faslon wax kala saarawo fii dami tartiibi wa taqdiir fii dami tartiibi wuxuu u fasal yahay dhiigga la yidhaaho damu tartiib iyo wa taqdiir iyo dhiigga la yidhaaho damu taqdiir ayuu u fasal yahay labadaa dhiig dhiigga la yidhaaho damu tartiib iyo midka la yidhaaho damu taqdiir ayuu fasalkan sheekhu uga hadlay raximah اllahu tacaala wa damu tamatuci wاlqiraani dhiigga tamatuca iyo qiraanka wa tarki اlixraami wa damu tarki اlixraam xirashada oo laga tago dhiiggeedii min almiiqaat miiqaadkii in laga xirto oo laga tegay dhiiggeedii wa damu tarki ramyi dhagax tuurka ka tegiddiisa dhiiggiisii wadamu lmabiiti wadamu tarki lmabiit hoyaadka oo laga tagay dhiiggiisii bimusdelifo in lagu hoydo oo hoyaadkii uu ka tagay dhiiggii ka waajibaya aw minan aw mabiiti minan ama mina hoyaadkeedii oo laga tegey dhiiggii ka waajibaya dhiiggaasoo dhan waa shaata udxiya neef udxiyo gala arigiisii udxiyada neefkeedii ariga ahaa oo shuruuddii udxiyada buuxiyey neefkaasaa laga raba waxaasoo dhan oo masaa'ila oon isku qabanay masaa'il fara badanuu sheekhu isku qabtay masaailku isu qabtay koow waxaa ka mid a wuxuu ku yidhi sheekhu damu tamatuci dhiigga tamatuca waa shaatu udxiya neef ari ah oo udxiyo gala dhiigga tamatuca saas wey faman tamataca biاlcumrati ilى اlxaji fama staysara min alhadyi marka ilaahay uu leeyahay hadyigaa waxaa loola jeedaa shaata udxiya waa neef ariga udxiyo gala eed xaramka ku gowree weliba meel kale kuma gowrici kartide xaramka inaad ku gowracdo waajibu haddaad tiraa neefka markaan magaalada muqdisho iska soo aado masaakiinta muqdishoaan iska siinaa neefka oo halkanaan ku gowrici ma ansaxayso ma ansaxayso waxaa la mida damulqiraanna waa la mid dhiigga qiraanka isagana waa qofkii xajka iyo cumrada hal mar wada xirtay isaguna waa shaata udxiya neef arioo lagu udxiyaysan karo wa damu tarki alixraam xirashada oo laga tegay dhiiggeedii min almiiqaat miiqaadka in laga xirto laga tegay dhiiggiisii isaguna waa shaata udxiya neef arigoo lagu udxiyaysan karo oo isagana muxuu sameeyey miiqaadkii la yidhi ka soo xiro kama soo xiran miiqaadkii uu ka tegey neef ariyo oo shuruuddii udxiyada buuxisa wa damu tarki ramyi dhagax tuurkii oo laga tegey dhiiggii ka waajibay dhagax tuurkii uu ka tegey maalan jamrat alcaqaba dhagax tuurkii saddexdii maalmood ayaamu tashriiq ma uusan tuuranin dhiigga ka waajibaya waa shaat udxiya wa tarku lmabiit bimusdelifuu ka tegey musdelifo in lagu hoydo maxay ka mid ahayd waajibaadka xajka waajibaadkii xajka mabiid musdelifo hadduu ka tago dhiiggaasi noociisu muxuu yahay waa shaata udxiya aw minan tarku mabiiti minan ama mina hoyaadkeediiuu ka tegey saddexdii habeen oo waajibka ahayd mina in lagu hoydo saddexdii habeenba ma uusan seexanba hoteelkiisi iska joogo hoteelkiisii ayuu iska joogay waa ka tegey mina shaata udxiya waxaasoo dhan waa shaata udxiya fain cajaza hadduu ka caajisana hadduu ka caajisay see la yidhi neefkii oo ariga ahaa oo shuruuddii udxiyada buuxiyey ma haysto muxuu uga waayey kaan lam yajidhu bimowdicihi meeshii uu joogay neefkii kama helin oo wajadahu ama neefkii uu helayoo biaktara min amani mili amanu masalkiisa wax ka badan uu ku helay lacagtii suuqa yacni neefki uu ka joogay xaajigana la rabaa in la gaado oo sicir barar looga gado lacaga aan caadigana laga siina haddii sicir barar adiga xaajigii lagugu dhufanayo amanu maal wax ka badana la yidhah marka amanu maal wax ka badan haddii lagugu dhufanayo ow gaaba canhu maaluhu ama maalkiisi aba ka maqanba lacag jeebka uguma jirto lacag ma haysto aw ixtaaja ama wuxuu u baahday ilaa sarfi amanihi fii naxwi mu'nati safarihi ama lacag uu haystaa laakiin waa lacag uu ugu baahan yahay safarka cuntadiisii safarka cuntadiisii ayuu ugu baahan yahay arrimahaasoo dhan hadday dhaceen uu ka caajisay neefkii saama xaajigu u xusoomi casharata ayaam toban maalmood ayuu xaajigu soomi alaaatan saddex wuxuu ku soomi maalmood fi lxaji xajka dhexdiisa ayuu saddex maalmood ku soomi wa sabcatan toddoba maalmoodna wuxuu ku soomi idaa rajaca ilaa wadanihi waddankiisii hadduu dib ugu laabtana toddoba maalmood ayuu soomi wuxuu ku leeyahay sheekhu hadduu neefkii ariga ahaa uu waayey lacagtiisii maba haysto ama lacagtii wuu haystaa laakiin wuxuu ugu baahan yahay qarashka safarka qarashka safarka ayuu lacagtii ugu baahan yahay dhiiggaas marka wuxuu iska leeyahay bediil bedelkiisuu leey wuxuu ku bedelanaa toban maalmood inuu soomo ayuu ku bedela tobanka maalmoodna way kala qaybsan yihiinoo alaaatan saddex maalmood wuxuu ku soomi fi lxaji xajka dhexdiisa intuu xajka joogo ayuu saddex maalmood uu ku soomi weliba waxaa wanaagsan saddexdaa maalmood oo xajka lagu soomayo yowmu carafo ka hor in la soomo yowmu carafo ka hor in la soomo ayaa wanaagsan yowmu carafo ka hor see loo soomi yowmu carafo ka hor waxaa loo soomi xajkiiyaad xiranee si maalinta carafo soomka uusan kaaga soo aadin oo maalinta carafo dee xaajigu waxaa sunnaa inuu afuran yahay xajkiiyaad waxaad xiranee maalinta lixaad bisha dilxija markay lix marayso ayaad xajka xiranee xajkii markaad xirajo soomkiina bilow soomkii lagu lahaa dhiigagga aan soo marnay waa dhiiggii damu tamatuc ayaa lagu leeyahay damulqiraan tarki alixraam min almiiqaat tarki اramyi tarki lmabiit bimusdelifa tarku lmabiiti bimin waxaasoo qaybo ka mid ah lagu leeyahay dhiiggaas qaybo ka mid ah ayaa lagu leeyahay maalinta lixaadaad xajka xiranay marka lixaad waad soomanta maalintii toddobaadna waad soomanta maalintii sideedaadna waad soomanta maalintii sagaalaad oo yowmu carafa sunnadeedu waafaqday waad afursanta sida sharciga ah ee sunnada maalinta sagaalaad inaad afursan tahay habkaasaa fiican inuu sameeyo ama haddaad tidhaahid xajkii waxaan xidhanaa maalinta sideedaad hadde maalintii sideedaad xajka haddaad xidhanaysay maalintii sideedaad waad soomanta sagaalaadkii sooman kaaga soo aaday lamana ogolo qofka xaajigu maalinta sagaalka carafo inuu soomo lama ogolo liannahu nabigu salى اllahu alayhi wasalam wuu afursanaa maalintii sagaalaad fii xajati اlwadaac wuu afursanaay nabigu salى اllahu alayh wasalam ثalaaثatan saddex wuxuu ku soomi fi lxaji xajka dhexdiisa ayuu ku soomi laakiin haddii xataa saddexdaas maalmood oo aanu niri lixaadka ha xirto xajka lixaadka ha soomo toddobaad ha soomo sideedaad ha soomo aanu niri lacala haddii suurtagal kuu noqon weyso bacda ayaami tashriiq ayaad iska soomi kartaa laakiin maalmaha la yihaaho ayaamu tashriiqoo saddexda ah waa xaaraan aan soo qaadanay lama soomi karo maalmihii ayaamu tashriiqa saddexda maalmood ee ciidda ka dambaysa maalinta kob iyo tobnaad labiyo tobnaad saddexiyo tobnaad waa xaaraan lama soomi karo maalmaha ayaamu tashriiq waxaad samaynaya marka haddii xilligaas yacni oo qabla carafa soomkii saddexda maalmood suurtagal uu kuu noqon waayo bacda ayaami tashriiq ayaad saddexda maalmood soomi ayaamu tashriiq ka bacdi ayaamu tashriiqaas marka aada soomayso marka wuu kaaga guday saddexdii maalmood wa sabcatan toddoba maalmoodna wuu soomi idaa rajaca ilaa wadanihi markuu waddankiisa uu xaajigu dib ugu soo laabtana toddoba maalmood uu soomi waa liqowlihi tacaala qowlka ilaahay uu yihi faman lam yajid fasiyaamu ثalaaثati ayaamin fi اlxaji wa sabcatin idaa rajactum ilahay wuxuu uhi jala jalaaluhu faman lam yajid qofkaan helin neefkii ariga ahaa fasiyaamu ثalaaثati ayaamin fi اlxaj waxaa ku waajibaya saddex maalmood inuu xajka ku dhex soomo wa sabcatin toddoba maalmoodna uu soomo idaa rajactum markaad waddankiina usoo laabataanna toddoba maalmood aada soomtaan toddoba maalmoodna marka waxaad soomi magaalada muqdisho haddaad ka tagtay muqdisho markaa kusoo laabatid ama gobol gobollada ka mid a haddii aad ka tagtay gobolkaaga markaad u laabatid ayaa toddobada maalmood aada ku soomi haddii marka uu sameeyo xaajigii khalad uu sameeyana see la yidhi xaajigii khalad uu sameeyo tobankii maalmood intuu xajka joogu xiriiriyey masaladaas maxay noqon marka ilaa hadda kitaabku wuxuu ku leeyahay saddex maalmoodna xajka ku soom toddoba maalmoodna markaad usoo laabatid waddankaagii ku soom ayaa lagu yidhi wuu xidhiiriyey xajkii markuu joogay uu tobankiiba isla xidhiiriyey wuxuu leeyahy waa iska howl fududayna dad waa iska dhib badan yihiine dadku waa dhib badan yihin wuxuu ku leeyahay waa soo howl fududaynayo markaasuu isku xir haddii hadduu saa isugu xiray saddex bisaa u ansaxaysay ogaa markaa leanna maxaa la yidhi wa sabcatin idaa rajactum toddobada maalmood waxaa shardi ah oo qur'aanku uu shardi ka dhigay idaa rajactum qabla rujuuc marka haddii aada soomtid oo maalan tobankii maalmoodaad yani xidhiirisay xilligii xajka aada joogtay saddex maalmoodaa ku ansaxaysa bis faslun haadaakani faasil mid wax kala saaro fii muxaramaati alixraam wuxuu u fasal yahay xirashada waxyaalihii lagu xarimay ayuu u fasal yahay fasalkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa xaajiga waxaa jirta markuu xajka xirto ama cumrada uu xirto waxyaalo ewel xalaal u ahaan jiray oo hadda xaaraam ka noqonay yaxrumu waxaa xaaraam noqonaya bilixraami bisababi alixraam xirashada sababteeda waxaa xaaraam ku noqonaya sittatu anwaac lix nooc ayaa xaaraam noqonaya marba haddaad xirato naweytu lxaja aad tiraahid ama naweytu lcumra aad tiraahid lix noocaa xaaraamka ah axaduha anwaacda midkeed yaxrumu aadkaas axaduha anwaacda midkeed yaxrumu waxaa xaaraam ka ah cala rajuli ninkii satru ra'sihi ninka madaxiisa madaxa asturkiisii ayaa xaaraam ka ah aw bacdihi ow satru bacdihi bacdi ra'si ama madaxa qaarkiis qaarkaa asturkiisii ayaa xaaraam ah wa lubsu muxiidin shay hareeraynaya bibadanihi jirhkiisa hareeraynaya labiskiisii ayaa xaaraan ka ah aw bicudwin ama xibin hareeraynaya xibintaasoo minhu min badanihi ee korkiisa iyo jasadkiisa ka mid ah kan ugu horeeya wuxuu ku yidhi sheekha ragga waxaa xaaraam ka ah madaxa inay asturaan madaxa koofi inaad ku asturatid cimaamad inaad ku duuduubatid wax walboo madaxa asturaya xaaraan wey marba haddaad xirato xajkii ama cumradii haddaad xirato xaaraan wey waxaa kaloo sheekhu yidhi xaaraam ka ah wax jirkaaga hareeraynaya inaad labisatana xaaraam wey wax hareeraynaya maxaa loola jeeda yani makhriib wax tolan wey oo jirkaaga hareerayn maalan shaatigii funaanadii qamiiskii macawistii kastuumadii surweelkii waxaasoo dhan xaaraam wey wax tolanba uu jirkaaga hareeranaya oo dhan xaaraama wa calى اlmarأati haweenaydana waxaa xaaraam ka ah marka hadalkan muxuu ula jeedaa sheekhu wuxuu yihi mar satru ra'sihi aw bacdihi satru bacdihi bacdi ra'si madaxoo dhan in la asturana waa xaaraan qayb ka midana waa xaaraan buu ula jeedaa xataa qayb madaxa ka mida ma asturi karti haddaad tidhaaho madaxa qaybtan hore un baan anugu oogaa koofi yaroo waan qaybtan hore uun dhabac isaga ah ayaan ku dhabacsanaa inta kalena waa ii qaawan yaho waan sameeyey xaaraanaad ku dhacday weligaa dhabacso haddaad gaduso koofi yar qaado oo mid weyn qaado waa isku mid qayb madaxa ka mida inaad asturto xaaraama tanna sheekhu muxuu ula jeedaa walubsu muxiidin bibadanihi aw bicudwin minhu wax jirkiisoo dhan yani hareeraynaya ama xibin jirkaaga ka mida daboolaya xibin jirkaaga ka mida waxay xataa ku tilmaamaan culimmadu markay misaalinayaan khariidatu lixya lama ogola khariidatu lixya yacni waxaa weeye bahalkan loo yaqaano waa garka wax la geli jiray garku markuu wen yahay qandiyaa loo toli jiray qandi oo marka iclaanka iyo la marinayo iclaanku si usan ugu daadan iclaanka ugu daadan qandiyaa la gelina marka ilaa inta ilaa intu bahalku khariido wey waa qandi yaroo garka la gelinayo qandigaas xataa ma qaadan karto qandigaas xataa lama qaadan karo leanna waxa wey waa muxiid waa surweel adoo surweel garki u geliyey garkii adigoo surweel u geliyey taasay la mid tahay marka lama ogolo saasuu ula jeedaa aw bicudwin minhu macnaheeda saas wey xibin xataa jirka ka mida lama ogolo wa cala almarati haweenaydana waxaa xaaraam ka ah satru wejha wejigeeda asturkeeda iyo walubsu lqufaasayni labadii kuf gacmeed labiskoodii ayadana xaaraan ka ah islaantana waxaa xaaraam ka uri sheekhu wejiga inay asturato waa indhashareerkii indhashareer inay qaato islaamtu waa xaaraan marba hadday xirato xajkii xajkiiba hadday xirato ama cumradii bay xirato naweytulxaj ay tiri ama naweytulcumra ay tiraaho indhashareerkii inay qaadato xaaraan waxaa kaloo xaaraan ka ah lubsu lqufaasayn labada qof gacmeed yani waa wax gacmaha la gashanayo wax gacmaha la gashanayo oo haweenku ay gashanayaan kaa isagana xaaraan ahaani midka labaad addiibu caraftii diibkaasoo fii badanihi shaksiga jirkiisa ahaaday aw hawbihi ama maradiisa ahaaday rag iyo dumar waa isla mid wax carfaya ma marsan karaan ama rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaan xaaraan ahaaliu kan saddexaad waxyaalaha mararka qaar khaladaadka masaladan ka dhaca waxaa ka mid a xujayda qaarkood waxay sameeyaan saabuunaha caadiga ah ay isaga qubaystaan xajkiina waa u xihan yahay ogow cumradiina waa u xihanta dukaanay tegayaan saabuun isiyuu leeyahay saabuuntu isaga qubaysan xaaraam lanno saabuunta carafa ku jirta saabuuntii carafa ku jirta ayu shaamba uma aaba yeelaan ayu shaambooyinka kuwa carfayaa jira oo xoogaa yacni ka baabiinayo qofka loogu talagalay inuu udug markuu soo qubaysto kabacdi daqiiqada inay ka soo carafto loogu talagalay marka ayu saabuun inaad iska soo qaadatid oo lagu iibinayo dukaanka oo ayu shaamba aad iska soo iibsado isagoo qubaysatid xaaraan wey maxaa la doonayaa saabuun waxaa jirta magaceeda la yidhaha saabuun alixraam oo warshaduhu ay ugu talagaleenba qofka xaajiga ah oo muxrimka ah oo wax carafa aan lahayn magaceeda waxaa la yidhaahaa saabuun alixraam ayaa la yidhaha saabuun alixraam waxaa loogu talagalay qofka xaajiga ah wax uduga ma laha carafna ma laha taas adeegso haddaad qubaysanaysid ilaa qubaysku isagu muxaramaadka ka mid oo maantao dhan shan goor lix toban goor waa qubaysan kartaa qubays layskuma haysto waxaa la diiday waa saabuunaha carfaya waxaa la diiday ahaaliu kan saddexaad dahnu shacri ra'si madaxa tintiisa tintaa saliideynteedii iyo walixyati garkii garkii tintiisii saliideyntiisii xaaraan wey waxaa kaloo sheekhu ku leeyahay waxaa xaaraama madaxii in saliid uu mariyo xaajigii ama haweeney ha noqdo ama nin raga ha noqdo madaxa in saliid la mariyo xaaraan garkii isagana in saliid la mariyo xaaraan wey laakiin haddii lagu yihi mas'alada waa dahnu shacri ra'si walixyati maxaa baxay jirkaaga kale oo garkii iyo madaxii bisaa la diidi mooye jirka kale maantao dhan saliidayso haddaad doonti maanta odhan iska jimacso oo lugaha marmarso oo gacmaha marmarso oo caloosha marso yaa kuu diiday sharciga kuma diiday waxaa la diidaya waxaa weeye garka iyo madaxa in la saliideeyo taas unbaa la diiday araabic midka afraad isaalatu shacri tinta zuulinteedii iyo wadufri cijyada zuulinteedii cijyihii in layska jaro ama tintii uu iska xiiro ama tintii uu iska jarto marba hadduu xajkii xirtay xaaraan ilaa tinta marka lagu leeyahay waa la xiiranaa oo arkaantay ka mid tahay taasi wakhtigeedii hala gaaro wey laakiin wakhtiga iyadoon la gaarin haddaad tintii xirto ka hor ama aada jarto dhiigaa kugu waajibay fa in labisa hadduu iska labisto xaajigii wixii la soo diiday wixii la soo diiday ayuu iska labistay surwaalkii iyo qamiiskii iyo wixii iska labistay aw amase tadayaba ama waa iscarfiyey xaajigii aw dahana shacratan ama tin ayuu saliideystay xaajigii ow baashara ama wuxuu taataabtay bishahwatin shahwo ayuu xaaskiisii ku taataabtay taataabasho caadiya isagoon ula jeedinoo shahwo ula jeeda qasadkaagana ilaaha daalacanaye markuu taataabanayo shahwo qasadkeedu ku taataabtay aw istamnaa ama waa iska meni keenay isagoon xaas iyo waxba taataaban isagiyaa meni iska keenay faanzala markaasuu meni dejiyey caamidan xaalu yahay isagoo u kasaya kas caaliman xaalu yahay masalada mid og oo ka warqaba mukhtaaran xaalu yahay isagoo doortay oon lagu khasbin lazimahu shaksigaas waxaa ku laazimaya addam dhiiggiyaa ku waajibay waxaasoo dhan haddaad samayso dhiigaa kugu waajibay wixii lagu diiday ayaad labisatay caraf ayaad ismarmarisay tintii ayaad saliidaysay islaantaadii ayaad taataabatay weliba baashar bishahwa marka lagu leeyahay haddee hawshii weyneed ma gelina ka war hawshii weyneed ma gelinaa loola jeeda taataabasho hawsha weyn haddaad gasho xajki waa ibirba xajkeedun waaba fasaadi neef geeluhuna waajibu kugu yahay xajna maba jiro laakiin masaladan sheekhu ka hadlayo ow baashara bishahwatin shahwa ku taataabtay weeye ma gelin jimac ma samay hadduu jimac sameyo hawsha waa goonitaas waa howlo waaweyntaas aw istamnaa ama maniyuu iska keenay faanzala waa mani dejiyey caamidan xaal uu kasayo caaliman xaaluu masalada og yahay mukhtaaran xaaluu doortay oo aan lagu khasbin lazimahu dam intaas oo dhan dhiig dhiiggaas muxuu yahay marka waa neef ari ah dhiig oo laga hadlayo neef ariga ow amase azaala wuxuu zuuliyey alaaثata afaarin saddex ciji ayuu zuuliyey ow agtara ama saddex ciji wax ka badan ayuu iska zuuliyey mutawaaliyan xaal uu xiriiro zuulintu xaalay tahay mid xiriirta maxaa loola jeedaa saddex cijiyood ayuu iska jaray si xiriira xiriir maxaa loola jeedaa bian itaxada الzamaanu wاlmakaan hal zaman iyo hal makaan soo joogo meeshii isagoo uu fadhiyey isagoon ka dhaqaaqin ayuu saddex ciji uu iska jaray maxaa ku waajibaya neef ari neef ariya waa inuu gowraco neef ariya inuu gowraco mutawaaliyan la yidhi maxaa baxay saddexdii cijiyood uu iska jarayay meesha markuu hoteelka joogay hal ciji uu iska jaray waa baxayoo masaajidku aaday masaajidkii haddana hal ciji uu isaga jaray waa baxayoo maqaayaduu aaday maqaayaddii haddana hal ciji uu isaga jaray kuma waajibayo neefkii markaas neefkii markaas kuma waajibayo bian itaxada الzamaan wاlmakaan waa shart hal zaman iyo hal makaan ow ثalaaثa shacraatin ama saddex tin ayuu iska zuuliyey ow agtara ama wax ka badan saddex tin iskaka badan mutawaaliyan xaaluu yahay isagoo xidhiira walow naasiyan walow facala haba sameeyo naasiyan xaalu ishalmaamay haba sameeye wajaba waxaa waajibaya maa iyoladii ka yujziu u gudi karay fi ludxiyati neef udxiye u gudi karay ayaa ku waajibay halkana sheekhu wuxuu kuleeyahay saddex tin ayuu iska zuuliyey ama saddex tin wax ka badan haba ishalmaamo haba ishalmaamee waxaa ku waajibaya neefkii udxiyada u gudi jiray waa neef ariyaho shuruuddii udxiyada buuxiyey saddex tin oo xiriira hadduu sameeyo saddex tin oo xiriira la yidhi maxaa baxay hal tin hadduu gooyona hal tin ayuu iska gooye hal tin hadduu gooyo hal koomboo raashinaa ku waajibay laba tin hadduu gooyona laba koomboo raashina saddex hadday gaaraanna neef ariya neef ariya isku bedel marka ow amase icdaau sittati masaakiina ama lix miskiin siintoodii ayaa ku waajibaya kulla miskiinin miskiin kasta uu siiyo nisfa saaci hal suus niskiis uu siiyo waxaa kaleoo sidaas oo kale uu khayaar u leeyahay inuu neefka ariga iska daayo oo lix miskiin uu quudiyo miskiin kastana hal suus niskiis uu siiyo hal suus niskiis maxaa loola jeedaa waa laba koombo laba koombo inuu miskiin walba uu siiyo marka lixdaas miskiin ayuu miskiin walba wuxuu siinaa nisfu saac nisfu saac marka maxay meeq isku noqonayaan waa saddex suus iyaga dhan waxa ay kaa qaateen masaakiintu waxay noqonayaan saddex suus ow amase hadduu rabo wuxuu samayn karaa sowmu halaaثati ayaamin saddex maalmood soomkoodii ayaa ku waajibaya ama intuu iska daayo neefkii ariga ahaa masaakiintii iska daayo quudinteedii saddex maalmood waa ku bedelan karaa saddex maalmood wuu ku bedelan karaa hadda fiiri masaa'ilkan markuu sheekhu ka hadlayey ow azaala ثalaaثaةa adfaar ow akara mutawaaliyan ow ثalaaثa shacaraad ow akara mutawaaliyan walow naasiyanu ku daray xagga markaan maraynana fiiri xagga markii aan maraynay yani sheekha wuxuu ku yihi ow dahana shacratan aw baashara bishahwatin aw istamnaa faanzala waxaa shardi ahayd caaliman caamidan ayaa shardi ahayd masaa'ilkii hore waa inuu kas u sameeyo masaa'ilkii hore hadduu kas u sameeya dhiigu waajib ku ahaa masaa'ilkii hore maxaad ka fahmi hadduu halmaan u sameeyo inuusan dhiigu waajib ku ahayn masaa'ilkanna sheekhu muxuu ku yihi walow naasiyan farqiga udhexeeya maxay tahay marka tanna wuxuu kira haba ishalmaamo farqiga udhexeeya waxaa weeye horena kutubtii hore waan kusoo sheegi jirnay ulejeedada laga leeyahay waxaa weeye waxyaalaha xaajigu uu sameynayo qaybna waa min baabi tarafuh yani wax uu ku raax raaxaysanayo tarafuh min baabi tarafuh waxna waa min baabi اlisaalati waa wax la zuulinayo oo uu talfinayo min baabi itlaafa wixii raaxaysi ah marka dhiigu kugu waajibayo waxaa shardi ah inaad kas u samaysay maala kamiiskii aad xiratay oo kale saliiddii aad ismarisay oo kale catarkii aad ismarinaysay oo kale waa min baabi tarafuh wey wax raaxaysiya wey kaas waxaa shardi ah inaadan halmaan u samayn haddaad waxyaalaha tarafuhaadka halmaan u samayso dhiigu waajibkuguma aha masaa'ilkana sheekhu walow naasiyan wuxuu u yidhi waa masaa'il laysku yihaaho min baabi alitlaaf waa wax talfin cijiyaad jarayso tin aad iska goynayso iska xiirayso waa wax talfinahoo dilayso wix mas'aladu hadday tahay min baabi alitlaaf looma shardiyo camdi xataa halmaan u samey haddaad doontay marka masaa'ilka saasaa loo kala qaaday wa fii shacratin haltin ow amase dufrin hal ciji waxaa ka waajibaya muddun hal koombo oo raashina aw sawmu yowmin ama hal maalin soomkoodii wuxuu ka hadli sheekha haltin hadduu xaajigu iska jaro ama hal ciji waxaa ka waajibaya hal maalmood inuu soomo ama haddii kale koombo raashin ah inuu bixiyo haddii waxaan la bixinayo o dhan ogaaw waxaa shardiga in lagu bixiyo masaakiinta xaramka in la siiyo waxaan aan marayno o dhan waxaa weeye masaakiinta xaramka ha soo dhaafsiin haddaad tidhaha masaakinta xaramka waan soo dhaafsino markaan magaalada muqdisho imaado ayaan muqdisho isaga sadaqaysana ma ka ansaxay wa fii shacratayni laba tin ow dufrayni ama laba cijina muddaani laba koombo raashina ahaadeen ow yowmaani ama laba maalmood soonkooda laba ciji ayaad iska jartay ama laba tin ayaad iska zuulisay laba maalmoodaad soomi ama laba koombo oo raashina wallah subxaana wa tacaala